تملكني الجهاد فلست أدري متى أمضي أحققها الأماني وأرخص في سبيل الله روحي وأحيا لا يفارقني سناني بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta labaad ee barnaamijka guutada istishhaadiyiinta iyo geylanka soomaaliya فموت المرء في الإسلام فاخر له قدر عظيم في جناني فصبرا إخوة الإيمان صبرا فنصر الله في الهيجاء داني tagtada qofkii ilaawa tubtii awowgii ka tegay ayuu ku talaxyeeyaa waa murti toolmoon oo tilmaamaysa in taariikhda oo laga tagaahi ay ka dhigan tahay in laga weecday toobiyihii toosnaa iyo xaggii loo socday xalqadan waxaan ku eegaynaa dhacdooyin taariikheed oo marna tusaya xanuun iyo xoog yari marna xarshaash iyo xarago waxayna diiradda saaraysaa dowrkii ay guutada istishhaadiyiintu ku lahaayeen geylankii xabashida lagula galay muqdisho iyo guud ahaan waddanka kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii dagaalkii dhex maray soomaaliya iyo itoobiya ee ka dhacay dhulka soomaali galbeed wuxuu keenay markii xabashida lagu jiiqsaday ama loo awood sheegtay in midowgii sofiyeeti uu ka weecdo dowladdii soomaaliya ka jirtay oo uu xiriir la lahaa una wareego itoobiya hardankaas markuu dhammaaday waxaa ka qarxay geeska afrika dagaalkii qaboobaa ee dhex maray labadii quwadood ee maraykanka iyo sofiyeetka hase ahaate ee markuu burburay midowgii sofiyeeti ee uu majaraha u hayay ruushka waxaa ka daba burburay labadii xukuumadood ee ka jiray labada dal ee ay kala hogaaminayeen siyaad barre iyo mingisto wakhtigan xaadirka ahna waxaa ka dhisan adis ababa dowladda raacsan reer galbeedka oo sii xoojisay mabda'eedii ka dhanka ahaa soomaalida iyo muslimiinta halka aanay dowlad dhexe oo awood lihi ka jirin soomaaliya maamulada ka dhisanna ay yihiin kuwo u daacad ah itoobiyaanka iyo shisheeye kale marka laga reebo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah cidda keliya ee la dagaalanta xabashida laga soo bilaabo burburkii xukuumaddii siyaad barre kunsagaalboqolkoobiyoagaashankii waxay itoobiya ciidamadeeda u dirtay soomaaliya muddo saddex goor ah oo saddexdaba loo arkayay dagaal ay wakiil uga tahay maraykanka sida uu qoray wargeyskada bost chronicle gelitaankii ciidamada itoobiya ee ugu ballaarnaa ee disembar labakuniyolixdii ayuu maraykanku ku taageeray itoobiya wax walba isaga oo ka walwalsan soo ifbaxa xogaga islaamiga ah iyo ku dhaqanka diinta islaamka ee gobolka oo si dardar leh ku socday ka hor inta aysan itoobiyaanku si toos ah u soo wadagelin waddanka juun shan iyo tobankeedii laba kun iyo lixdii waxaa magaalada new york lagu qabtay kulan looga hadlayey sharqoolka soomaaliya laguna sii saaniyooday khayraadka waddanka waxaana shirkaasi lagu aasaasay urur ka kooban dalalka maraykanka britain midowda yurub italy norway sweden iyo tanzaniya ururkaas oo loo bixiyey somaali contact group waxaana goobjoog ka ahaa qaramada midoobay iyo midowda afrika marbagaal haddii uu hamiyay masale inuu naga dhigto sharciga noo mirsha macansi ma laha noloshu markaa muslimku way u qaraar tahaye naftuna maalin bay leedaho mowlaha garan makaankeede maqarada la soo baxa shahaadiyo nasraan midun helaynaaye itoobiyaanka oo fulinaya istaraatiijiyadda maraykanka toodana uga faa'iidaysanaya waxay dullaan qayaxan ku soo qaadeen soomaaliya sannadkii laba kun iyo lixdii dhammaadkiisii iyaga oo labadii kun iyo toddobadii bishii koowaad qabsaday magaalada muqdisho xilli ay dadku rajadoodu soo noolaatay iskana dulqaadeen hogaamiye kooxeedyadii xabashida iyo maraykanka ku xirnaa kolkaasoo muddo lix bilood ah ay ku naaloonayeen ku dhaqanka shareecada iyo nabadgelyo buuxda etoobiyaanka ayaa muddo laba goor ah yimid magaalada baydhabo iyada oo dowladdii kumeelgaarka ay ka jikaartamaysay ama beeninaysay in ciidamo xabashi ahi la joogaan walow mas-uuliyiinteedu dib ka qireen sababtii ay u qarinayeen xogtaas inay ahayd baqdin ay ka qabeen shacabka soomaalida jihaadiyiinta oo hayay xogta itoobiyaanka iyo joogitaankooda waxay marba marka ka dambaysa sii kulaalayeen magaalada taas oo keentay in madaxdii dowladdaasi ay isaga cararaan baydhabo magaalada waxaa ku haray in kooban oo wasiiro iyo xildhibaano isugu jira oo ay ku adkaatay sidii ay uga bixi lahaayeen halka waxaana la yaab leh in xubnahaasi ay saxaafadda siinayeen warar aan dhab ahayn waxaa dhacday iyaga oo ku jira qolalka ay ka deganaayeen baydhabo inay warfidiyeennada u sheegeen inay joogaan jiidaha dagaalka siina baacsanayaan ciidamada islaamiyiinta salaad cali jeelle wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga ee xilligaas oo ah galti macruuf aaminsan inuu saxnaa ilaa iyo hadda wuxuu ka mid ahaa dadkii aadka u madhoodhaynayay xaaladdaas iyada ah sida uu isaguba ka markhaati kacayo ciidankeenna guutama dhammo xataa markaas waxay u dhan yahay adiga saddex ururo u dhan yahay annaga markaa dadki dhammay sidii biyey u fatahaayeen habeenkii marka anaa la isoo wacaa waxaan leeyahay madaxweynihii waa baxin gudoomiyii waa kax ra-iisul wasaarihii waa carari intee adiga adigu ma joogtaan alayne habeenkii absaan leeyahay aniga hadda waxaan maraa meel buurna kaba agteeda yaa aan hadda jooga marka iska jiifta adiga meeshaan aniga haddii difaacu jabo anaa hore idinkaga sheega laakiin wax dhibaataa ma jirto markaas xagee joogtaa marka waxaan joogaa qolkaygan isaga jira qolkaygan ku dhex jira habeenkii waxaan wax yar haddaan hurdo waxaan ku riyooha anoo inta qaxay bulaxa wa ka gudbe meeshaan mari lahayna ma aqaan waxa adoon aragoon isha saarinoo xabadda ayna kaaga adkaan marka inaad adigu mataqaana aad cabsato waaba isku dhammaataba hawsha maxaa yeele sadar muuqda su-aalka dhan waaba muuqataaba inaanan joogi karin in nala birbiray hawacadda sagaal saac oo habeenin etoobiyaanka yaa noo yimid ila waxay kasoo dhaqaameen dolow subaxde markii waagu beriyaa yuusuf garaade soo wacee waxaan ku iri taangiyari etoobiya idiin yimid uu iri waxaan dhahna mayo qaybti lixda maa taangiyadeedii aan dayac tiran xinjiriyo xagka u dhimatay iyo xinif colaad baale xiqdiiyo bukaan raagay iyo xumahan ayaale siyaasigan kufrigu usoo xushaa xelad iyo beenle berigii ay xabashidu soo gashay baydhabo dadku wuxuu u qaybsamay afar qayb qayb la dagaalanta qayb dagaalka uga qayb qaadata si dadban oo hiil iyo hoo ah qayb aad u yar oo soo haadraacday xabashida iyo in kaloo yar oo ay wadaaddo ka mid ahaayeen oo baqatay kana yamxeerisay xaaladda waddanka askarta xabashida waxaa dagaal culus lagula galay iidaale iyo daynuunay oo u dhow magaalada baydhabo halkaasoo looga dilay kumanaan ciidamo ah loogana gubay gaadiidka gaashaaman iyo kuwa uuralka loo yaqaano ilaa iyo hadda iidaale iyo daynuunay iyo deegaanada kale ee looga hortegay sida kuwa gobollada dhexe qaarkood waxaa ka muuqanaya raadadka dagaalkaas iyo qalfoofta gaadiidkii laga gubay ciidamada etoobiya halka xilliyada ay roobabka waaweyn ka da-aan deegaanadaasi lagu arko meydadka iyo lafaha xabashida oo daadadku soo qaadeen intooda badanna waxaa lagu gartaa boosashkii iyo buraashadihii ay wateen oo la soo baxa nabadon ibraahim sheekh cali nuur oo ah madaxa odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga oo ka qayb galay dagaaladaas kana soo mid ahaa ciidamadii hore ee soomaaliya wuxuu tilmaan ka bixinayaa muhiimaddii ay lahayd in xabashida looga hortago halka laguna fara saaro taarikh toban iyo sagaal bisha laba iyo tobnaad laba kun iyo lix waxaa bilowday dagaaladii ugu horreeyey ee sida foolka foolka ah loola galo ciidamada etoobiya markii ay dalka ku soo duuleen sannadkaas waxaana bilowday dagaalkii daynuunaay iyo iidaale anigu goobjoog ayaan ahaa berigaas dagaaladu waxay si xidhiir ah u socdeen muddo sagaal maalmood ah waxay ahaayeen kuwa la isku hilboobay oo mararka qaar gacamaha la iskula tagay etoobiyaanka waxaa loogu koray kaariyaashooda oo rag ayaa nafhurnimo bareer ah sameeyey mana jirin runtii wax la isku reebtay run ahaantii macaarigtaas iyo kuwa kale oo ka dhacay gobollada dhexe sida bandiiradley waxaa lagu qabjabiyey ciidamada etoobiya ee duulaanka ku sii ahaa muqdisho waana lagu guulaystay arrintaas askarta xabashidu waxay xamar galeen iyagoo yaaban oo waddooyinka iyo faqaarayaasha uga soo cararay maydad aan caddad lahayn taasna waxaa ku fadli leh bacdallaahi raggii ka qiib galay macarigtaas gaar ahaan walaalihii naftooda u huray iidaale iyo doynunaay waxay noqdeen goobo taariikhi ah sida caynujaaluud qaadisiya uxud cagaar weyne ruugga kaaramardha iyo gumarsheel waxaan xusuustaa dagaalladaasi markay dhammaadeen in maalmo badan ay yaaleen maydadka etoobiyaanka oo boqolaal ah runtiina aad loogu dhibtooday aaskooda xalaashkiiyo warmaha dhigeliyo xanaf nacis baale cadawad xiniyaha jartiyo xabinaca baale xaaramiyeed gowracdiyo xabashiba duufle ciidamadii etoobiya oo habqan ah ayaa soo galay magaalada muqdisho kuwaasoo indhahooda ku soo arkay weerarkii nafurnimada ahaa ee baydhabo lagula beegsaday cabdulaahi yuusuf islamarkaana la daalaadhacaya xanuunka wixii ku soo qabsaday iidaale iyo daynunay markii ay xamar soo galeen waxaa ka muuqday ciil iyo cero badan dadka damiirka u saaxiibka ahna waagaasi waxay la ilmeeyeen foolxumada dhacday ciidamada etoobiya markii ay muqdisho soo galeen waxaa kala miirmay dhinacyadii markii hore dagaalka kula jiray kuwaasoo u qaybsamay qayb ka baqata oo isaga cararta waddanka qayb isku dhiibta beesha caalamka iyo maraykanka iyo qayb halkeeda ka sii wada halganka dagaalkii xabashida lagu wajahay ayaa isku beddelay ku dhufo oo ka dhaqaaq waxaana ka qayb galay ummadda soomaaliyeed inteeda badan dal iyo dibad meel walboo ay joogaan etoobiyaankana waxay la kulmeen ciqaab adag ilaa heer la gaarsiiyey inay isku gurman waayaan xabashidu dhankooda waxba uma reeban ummadda soomaaliyeed waxay kula kaceen wax walba oo xumaan ah waxay dalka ka geysteen xasuuq bahalnimo ah siiba magaalada muqdisho dadka rayidka ah ee ay dileen etoobiyaanka ayaa ku dhow labaatan kun oo qof sida ay diiwaan geliyeen hay-adaha gurmadka iyo kuwa xuquuqda aadanaha muqdisho waxaa laga barakiciyey in ka badan hal milyan oo qof sannadkii labadii kun iyo toddobadii oo keliya shacabku waxay u barakaceen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan ceelasha biyaha halkaas ayayna ka dhisteen markii ugu horreysay guryo baco ka samaysan maalinkii kulayl iyo kadeed habeenkiina dabayl iyo dardhasho maxamed maxamuud guuleed gacmo dheere wasiirkii arrimaha gudaha ee xilligaas ayaa ku dalalay oo ku jeesjeesay dadka sidaa u dhibaataysan oo wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dalxiisayaal dhibkii muqdisho ka dhacay waxaa laga xusi karaa xaafado si gaar ah loo bartilmaameedsanayey oo uu cali maxamed geeddi si aan gabbasho lahayn farta ugu fiiqay cali wuxuu berigaasi ku cantaray in dadku ka guuraan siddeed kilomitir oo isku wareeg ah arrintaasina wuxuu ku qiray mar labaad waraysi ay la yeelatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii adigaan kusaxayaa horta wax la xasuuqa ma jiraan xasuuq macnihiisa horta inaad garanaysaan aad rabaa ciidamada etoobiya iyo ciidamadii dowladda soomaaliyeed ee argagixisada ilaa sideed kadib weli dalka ku sugan la dagaalamayay kuwaasaan baacsanan oo la shacbi soomaaliyeed la xasuuqay mana dhicin mana dhici doonto mana mana aaminsan anigu miyaanay xukuumaddaada iyo ciidamada etoobiyaanka xasuuqin in ka badan toban kun oo qof oo xitaa hay-adaha xuquuqda aadanaha si toos u shaaciyeen adigu shakhsiyan sow ma tihid ninkii yidhi intaas oo kilomitir ha ka guureen shacabka haddii kale waan xasuuqaynaa kadibna u qeybiyey qaar la barakiciyey iyo qaar la xasuuqay ciidamada etoobiya sema waanay ahayn kuwii ummadda b m-ka ku garaacay ee xitaa masaajidka alhidaaya ku gowracay ee culimmadii tabliiqa ahayd ee xitaa jihaadka aanan ku jirin waxaasoo xasuuqa iyo kuwo ka badan oo dhacay oo taariikhda ku jira miyaad caliyow naga dhaadhicinaysaa inay ahaayeen dhalanteed anigu cid la gowracay iyo sheekh la gowraca ma ma aqaano laakiin aniga ayaa idhi mana inkirayo shacbigu ha baneeyaana si aan cadowga uga sifayna guryahooda habeenkiina kusoo higaana marka hadalka sidaan u dhigay yaan la bedelin ee sida aan u qoray iyo sida aan u idhi youtube-ka iyo waxaa laga helayaa saxaafadda adduunka ayaa la qaldi waxaan idhi ha ka guura ha ka baxaana guryaha ha baneena si aan cadowga uga sifayno etoobiya waxay soomaaliya gacan ka siinaysa dina ka siinaysaa loona baahan yahay in cadowga al-shabaab iyo alqaacida dalka laga xoreeyo marka hadallada inaad sidaa u dhigin aan idinkula talin laha idinka naftarkiin intaad gaalanoo keensateen ugu gumadayso gabranow guddoomiye kayaa goofka ya beerta war gabartaynu guurmale minaad gama tiraadaane geediga wadaay waa inaan goolka dhaliyaae garba duubu soo wadaa xiree gowrac kuanjiida ee ragga geeri waa loo dhale gibilka xooge etoobiyaanka ayaa magaalada inteeda badan ku burburiyey madaafiicda b m ka loo yaqaano oo dadka muqdisho waagaasi u bixiyeen fooriyaaye wuxuu ahaa dagaal adag oo aysan labada geesood waxba la harin inkastoo aysan isku anshax ahayn muslimiinta iyo gaalada etoobiyaanka oo ah niman cunsur guuris ah kuna soo talagalay inay wax walbo ay awoodaan oo wax ku dilaan koluu ku yahay sixirku haddana waxay dhaqanxumadooda gaarsiisay inay kufsadaan haweenka arrintaas oo maskabjab ku ah ragga soomaaliyeed kufsigii ugu horreeyey ee shaacay waxay u geysteen haweenay soddon iyo toddoba sanno jir ahayd oo nuujinaysay cunug yar islamarkaana nolol maalmeedkeeda ka raadsanaysay caws ay gaari dameer ku waday oo ay kala timi dhanka deegaanka caliyaale xilli ay u socotay magaalada muqdisho haweenaydan oo lagu magacaabo suuban maalin geeddi ayaa waxaa kufsaday ciidamo xabashi ah oo joogay deegaanka darmoole ee ceel carfiid waxay markaasi hooye u ahayd siddeed carruur ah waxay u geysteen dhibaatooyin badan oo aan halkan lagu soo koobi karin sida ay markaa saxaafadda u sheegtay balse toddoba iyo toban sano kadib dhacdadaas wuxuu barnaamijkan toos ula xidhiiray suuban oo hadda konton iyo afar sanno jir ah kuna nool dalka gudihiisa waxay nooga warantay xaalkeedu sida uu yahay hadda iyo sidii ay berigaasi wax u gaareen si ay macluumaadkaasi u helaan dadka aan xogogaalka u ahayn iyo jiilka dib ka soo kacaamay wallah waa iska xanuunsaday alxamdulilah ade maalintaas cawsa awaday adiga ceel carfiidaa maraayay marka toban saac oo camalay aheyd adiga marka dhibkaas oo u soo gaaraya nimankaas ada gaari dameerkii dhaba iyo dhaheen qorigay ugu tumeen meeshaas waa waxuu haya waa iga leexsheen laakisaani hadda wararaa layga duubo moogta codadaa layga duubo mar arafaadaa laygeeyey marna xoo waay waxaa cod laygaaga duubay suuqa xoolaha meel oo wadaad adeerka ee degan yahayaa laygaaga duubo cod ay igu imaadeen wiilasha oo oo waxuu ahaay oo oo oo oo idaacada rafaadna waa layga waca waa tegay ani wadaadkayga asla socno codka nagala duubay marna waxuu ahay wadaad oo ade adeer ay igu aadan gurkiisa oo suuqa xoolaha ku yaallaa lay geeyey aan laygaaga duubo labadaas meela cod laygaaga duubo markii niman kaa tiro badan kaa xoog badan waddankaagii yimid oo ajnebi ah inaad iska dhicisid weliba aad ku tala gashay oo dhibkaas kuu geystay laxdadaas maxaa dareemaysay urkutaaladaa dareemaysa maxay ahayd waddankaagii dhibkaas lagugu geystay
wallahi aada agaxumahay aada agaxumahay aada agaxumahay waddankaas dhibkaas lagugu geystay aada agaxumahay waxa ahaay dhibaatadaasna ma jeclaynin anigana maxuu ahaay kana raalina ma ahaynin dhibkaas inay dadka u geystaan waxa dhan oo hadda aga danqadhay oo maalintii iraha i dilaano naftayda u huray oo u iray oo nimankaan aniga wax allaale wax walba waa lee waana i yaalan mana dheefaa u eray inay dhibkaas waddanka ay ku inta imaadeen haddana ee waddanka ee haddana saan dadka ugu gumaabaayana aniga naftirkeyga aan u irmaan shibaa iskala dhihi lahay mogta cawskii meelaad kaaga firiyay gaariga iyo dameerka xataa iska tuuro meelaad kaaga firiyay xaalkaaga waktigaas ka waran xilligaas wallahi ana hadda isbitaal kaysaniyaa tegay mogta maalinta kaysaniyaa tegay marka kaysaniyaa warka iga gudbisa ani wax ma ka qaban karnay dheheen kaysani wax ma kaa qaban karno ay dheheen marka dagaalaa dhaceen waa iska xanuunsadaadaacag wax kaniin kaniinayaal iyo irdada iyo waxaasaa laygu daaweeyey hadda xamar waa ogey dagaalaa ka dhaceen meel hadda laysku daaweey karo ma jirin waxuu iska joogaa ilmeyga ilmeyga iskala jira iska dhex jooga alxamdulilah markaas waraysiyada lagaa qaadayey waxaad sheegtay in cunug yar uu ku nuugayey cunugaas hadda ma nool yahay ma nool yahay waa cunugaas nool yahaa waa nool yahaa gaardameerow iwa xamaalaa waxuu iisoo shaqeeyaaba aa ka biilnaa waa nool yahaa ta toban iyo toban sano jirya bilaa la maasha yidhaha bilo maasha allah Ee, waxaa ii joogtaa toban iyo kow dooda ii joogta saddex gabdhooda kale aa wiilkaas ka yar wallahi ma yiciisiyo aniga hadda ilmaha waxuu ahaay wiil gabdhaha mago gobol waa ii guursadeen gobol adiga saddex gabdhoodoo yaryara ii joogaan mid hadda shaqay jirtaa ciday u shaqaysaa mid kalena ciday u shaqaysaa mid yariisana guriga hoole iyaga qabataa wiilashana ayagana halna macalin dugsi waaye dugsi qur-aan u dhigaa halna dhuxul iyo qashi qashina u saartaa halna dhuxul dhinacood si xaamasha halka ugu yar saasaas kale xamaaladiyaa naaday haddana waxa waaye aniga naftigeela ilanu fadhiisamo lehen hadda si badan nimankaana lala jahaadayo maanoy nimankan wadankeena ilaahana looga baxjay hadda nimankaana lala jahaadayo waa cadow soomaaliya aanan rabin waayadi cadow waa oo ga- gaale ee oo anxaare waay wax faa'iida ay leeyihiinna male wadankeynana wadan nabad allah nooga dhigo saasana inta tuman allah nooga baxsho
صرخت تنادينا ويصفعها اللئام هتكوا كرامتها وغالوا عرضها عرضها فمضت تصيح أما بكم بعض الكرام
هتكوا كرامتها وغالوا عرضها عرضها فمضت تصيح أمامكم بعض الكرام
tacadiga loo geystay suuban ayaa mideeyey ummadda soomaaliyeed qof walbana wuxuu la camashooday dhacdadaas xanuunka badan hase ahaate ee waxaa dareenkiisa ficil u beddelay sarkaal ka mid ahaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu magacaabo aadam salaad oo kiyaale kaasoo weerar nafurnimo ah ku galay ciidamadii xadgudubkan kula kacay hooyadan muslimadda ah ee soomaaliyeed wuxuu ahaa weerarkii labaad ee noociisa ah ee ka dhaca soomaaliya ama kii ugu horreeyey ee ka dhacay aagga muqdisho aadam wuxuu dardaaran uga tegay ummadda soomaaliyeed siiba dhallinyarada isagoo adeegsanaya erayo cufan oo cuddoon wuxuu dardaarankiisa ku sheegay in diinta islaamka maanta u baahan tahay in nafta loo huro si ay kor u noqoto kelimadda allah la isagana hor wareejiyo shisheeyaha dullaanka ku ah diinta dalka iyo dadkaba marka insha allah waxaan isu dardaarmaynaa een, ilaahay diinkiisa inaan wada qaadano aan nafteenna muxuu ah maaragtay aan u weyno ilaahay diinkiisa sidii oo muxuu ah maaragtay kusoo sarmari lahaa runtii haddii aan la helin ilaahay diinkiisa in loo dhinto haddii aan la helin een, muxuu ah maaragtay ma imaanayso in kitaabka ilaahay arladan uu ka talay ma imaanayso aadan dardaarankiisa kadib wuxuu kaxaystay gaarigiisii oo aad u cabbaysan kadib wuxuu abraarsiiyey xerada darmoole ilaa uu bartanka ka istaagay ciidamadii itoobiyaanka oo sidii awr la qalayo maalin arrafaad safaf ku jira qaraxa oo aad u xoogganaa ayaa waxaa cardaaduqaha ku noqday askar lixdameeyo ah kuwaasoo hilbahooda la uruurinayay muddo ka badan toban saacadood waxaana uu weerarku xabashada ku kallifay inay si deg deg ah uga cararaan gebi ahaanba xerada iyo aaggaasi wuxuuna weerarku badbaadiyey dumar kale oo daahir ah oo halkaasi lagu oodafayn lahaa suuban waxay aad u xasuusataa aadan oo kiyaale iyo aargudka uu u sameeyey suubanay waqtigaas waqtigaas waxaa jiray eh, dhacdo taariikhi ah nin ayaa markii uu maqlay in dhibkaas lagu geystay oo qarax la beegsaday ciidamada etoobiya okiyaal ayaa la dhihi jiray ma xasuusataa okiyaal waa xasuustaa si fiican si fiican walaa toban toban jiri camalaa kasoo wareegta waa xasuustaa markaasooba bilaawdaba ka hor xatee maba jirinba qaraxa markaas maxaa dareentay waqtigaas oon dhawiil walaa waxaa ira wiilkaas wiilkaas wallaahi bilaa aad iyo aad waxu ahay uu ugu shahiiday wallaahi naftiisa u huray marka alxamdulilah waxaa iray kolleyba ayaga waxaa iray horta jab waa ku gaara ir meeshaan uu jabkaas ku gaaray eeba eeba waxuu ahayba eeba ayna ku baxeenba waa ku dhamaadeen waa ku dhamaadeen waxaa iray inkaartaydana waa soo baxda ir wiilkaasna waa ku jihaadiyaa ir maasha allah waxaa iray khayr allah siiyo ilaahay ajir allah ha siiyo ilaaha ujisugudi karo maana aniga hadda waxaa ujisugudi karo mala laakiin ilaahay ujisugudi karo janno firdowse wax ka fiican ma jiraan wax ka macno ma jiraan janno firdowse aa ugu duceeyey waa tahay ka waran marka maxaa dareemaysaa qof inuu naftiisa u huro gabar soomaaliyeed sharafteeda inuu difaaco wiil dhallinyaro ah ka waran ma filaysay dhallinyarada soomaaliyeed ma ka filaysay in wiil noocaas uu kasoo bixi karo wallaahi bilaa wiilkaas hookiyaale muxuu ahay ma aad oo naftiisa oo uur aad oo muxuu ahay oo iga xumaaday aad oo aga xumaaday inta dhib dhibkaas inta loo geysto aniga naftirkeyga waxaa lay dhaha moogtaa maalintii waxaa lay dhaha ayaanta naaga heesaana yeelaayeene iskama dhaaf sidoo aan lama naag iireen oo meesha socdeena iireen naaga ayaanta saan yeelaayeneys waxay ahayeene haddaa iska caafimaad qabta ee iska tagtidoo imaad godolkaas ma raadsiyo cooskaas iska maqaasiyo haare
waa gartay oo marka waxaa jira dad badan oo iskala aamusayba dumar badan dhibkaas dad iskala aamusayaa jira ani tan iyaa godka galaa ka jira hayr adoo ka dhintaa ka jira hayr wiilalaa keenay marka wiilalaa soo waday wiilashiyaa meesha tusiyey wiilal baa ureey dad badanoo cafiidka soo wada meeshiyaa tusiyey meeshay ugu jiideen iyo meeshiyaa tusiyey waxa waa baxeen waxay yidheen gabadhayna oo saan la yeelay yidheen hadda u tagaynaa yidheen meeshay fafadhiyeen ay ugu tageen hadday ugu tageen qoryay kusoo wada fooraarjeen qorya hadday kusoo fooraarjeen waa kasoo tagna anaa la socday soosay ii geeyeen soos hadday ii geeyeen kaysaneen la geeyeen la irkaysaneen soos la iigu geeyey adiga kaysaneen dii la geeyey waraa la iiga gudbiyey wax makaan gaba karna i dheen waa kasoo tegey hasalan ba adduunyada wax waaye nabigeena ka tegey qof cid joogaysa male balse waxay oo adiga oo fiicnaynin oo saas oo kale gaalada waddankayna uma rabno maasha allah ilaahay waa noogu baxsaadana inta dhiman allah noogu أعراضنا قد دنست وجوابنا شجب وتنديد أو استنكار aadan salaad oo kiyaale wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo leh qiiro diineed islamarkaana xambaarsan dareen ummadeed iyo hansare sida uu inoo sheegay nabadoon maxamuud cali geeddi oo aqoon durugsan u lahaa walaalka la yidhaahdo aadan oo kiyaalo oo ahaa nin haliyay ah taariikhdu ay ku qori doonto baal dheeman ku qoran oo ummaddan u hibeeyey naftiisii amxaaradii ku soo duushay waddanka oo markay soo gelaysay dee ilaahay ogya waxay samaynaysay raggii ugu horreeyo tallaabtii ka qaada ku horreeyo baabi'iyey ummadda islaamka muslimiintan aan taariikhdiisu ka duugoobi doonin ninkaas waxaa layidhaha aadan okiyaal wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah haliyay ah ummadda soomaaliyeed naftiisa u huray diinta naftiisa u huray qofka diinta naftiisu waran taarikhdiisu ma lunto mana gabowdo mana duugoodo taarikhdiisu waxay ku qoran tahay baal dheemana waa wax la xasuusan doona jiilalka soo socda waxaan insha allah waxaa wuxuu ka mid noqon doonaa dadka siirada islaamka soo gala waxaan wuxuu ku dhashay gobolka shabeelle hoose waxaan inta aan warkayna laba caruur uga tegay wiil iyo gabar oo kuley hadda waxbarasho ku jiraan oo kala bax ah aadan marka wuxuu ahaa nin caynkaasa aadan wuxuu ahaa nin maaragtay xilligii dadku quusta joogeen oo ay aada niyaddu u jabsanayd oo xamar lalahaa maaragtay mar hadday madaxtooye gaashaandhigi degeen ayagaa degay ninkii ummadda ka farxiyey ogaaday dadka tusiyey amxaarinaysa waxaynoo la dili karo weliba la baabi'in karo iyagoo gabdho islaam gabdho soomaaliyeed ku fsaday oo gabdhihii dhibaatooyi taalla maalin dambe waray meydkoodii halkaa ku baabi'iyey ummaddii indheheedu hoos fiirinay mar soo kaceen tusiyena wax layska dhici kara inay yihiin oo wey wax weynaysanayn dad bini aadan nool oo weliba gaala oo liita inay yihiin oo aan wax hadaf ay ku socdaan la arag tusiye in jihaadkana albaab u furay albaab cusub furay in dhallinyaradu ay wax tari karto gaalada iska amxaarada iska dhici karto maaragtay xabashidaas baktiga meydkooda waray balcadii inta ka dhexaysa xamar marka waxaan leenahay waa walaal oo nagu weyn qalbigeenna ku weyn jiilka soo socdana waa gaari doonaa taarikhdiis waxay ku qoran tahay baal dheemana oon cid tilmaami karta la arag insha allah waxaan leenahay walaalkaas shahaadidiisa allah ka aqbalo أرحل عن ديار تستريني تراودني على سحق الهوية تريد العيش دون الشر جهرا تواكب فيه أقواما شقيا تقول الدين والإسلام يسر لماذا أنتم أيد عتية أحقا قد سميت إلى المعالي لماذا تبتغي دنيا شقيا howlgalkan furnimada ah ee uu fuliyey aadan salaad inkastoo uu qayb ka ahaa dagaalka la isaga dulqaadayay gumaystayaasha haddana waxay tallaabadiisa deg deg uga dhalatay hufsigii ay xabashidu kula kaceen suuban sidaa darteed a-sheykh cali cabdulaahi cabdulle ayaanu weydiinay waxa ay diinta islaamku ka tiri in nafta loo huro dadka taagta daran ee la dulmiyey sida hooyadan oo kale arrintaa ilaah isagoo boorinaya wuxuu yidhi wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaah والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ومحا إذن كدعي dadkii muslimiinta ahabaa khidaabka ku dhacaya ummadan ummatulmalyuun maxaa idinku dhacay ummad aada u fara badan wamaa lakum war maxaa idinku dhacay laa tuqaatiluuna fii sabiili illah aadna ugu dagaalamaynin allah kelimadiisa inay saro noqoto waalmustadcafiin fii sabiili mustadcafiin kuwa la daciifsaday la gumaystay la dhibaateeyey maxaanan ugu dagaalamaynin oodna ka xoreynaynin gumaysiga iyo dulliga lagu haysta yayin kuwa la istidcafsanaya waa rag waa haween waa caruur dacafo ah aadna tallaabo ugu qaadaynin gabdhaha muslimaadka ah ee abnaa'u lqiradati waalkhanaasiir ay ku xadgudbayaan kuwa dacafada ay ku xadgudbayaan kuwa liita ay ku xadgudbayaan sharaftooda ay najaasaynayaan gabdhihiina iska cataabayaan aawo damiirka waxaa loo baahan yahay in la halgamo la ajiibo gabdhahaas dadkii naga horreeyey ee qudwada noo ahaa ee rijaasha ahaa maxay samaynayeen asxaabu muxamadin sala allahu caleyh wasalam siday ugu gurman jireen dadka muslimiinta markay soo qayliyaan bal siiradoda dib aan u laabanno shajaacadoodii iyo geesinimadoodii iyo gurmadkoodii ay bixinayeen aawa raggii ka dambeeyey maxay sameeyeen balaa dib isugu laaban kuwa waxaa noogu sugan dayasho wanaagsan markaan taariikhdooda akhrino aan bidhaansanno qaabkii u dhaqmay taariikhda hijriyadu markay laba boqol labaatan iyo saddexdii waxaa dhacday dhacdo weyn gaalkii hogaaminaya dowladdii burtuqaalka ayaa ku soo duulay muslimiinta dad badan buu qafaashay waxaa ka mid ahaa dadkii lasoo qafaashay gabar haashimiyad ah iyadoo gacantooda ku jirta gaaladii mujrimiinta ahaa ayay iska qaylisa waa catawda waa muctasimaah muctasim ayay u dhawaaqday muctasim isla markiiba markuu hadalkii soo gaaray markiiba waa dhaqa waa diyaargarooba ciidankii ugu awooda badnaa ayuu diyaariyey markaasuu labayka labayki labayki buu yidhi gabaryaa waa ku ajiibay dulmigaas inaan kaa dulqaada diyaari ah ciidan aada u fara badan oo weli isagoo kale uusan diyaarin ayuu maalinkaa diyaariyey dagaal muddo dheer qaatay ayaa gabadha in la badbaadiyo muslimiinta ay u galeen dad badan ay u shahiideen dad badan ay u dhaawacmeen cadow aada u fara badanna loo laayay istijaabatan gabadha muslimadda ah ee soo qaylisay cadow ka qaylisiiya darteed ilaa gaaladii ay laayeen kadibna gabadhii muslimadda ay soo furteen maanta ayaa loo baahanya rag noocaasa inay kacaan ee qaylada adduunka dhan isqabsatay markaan usoo dhacna soomaaliya rag baa sidaa yeelay naftooda u qadimay fii sabiili mustadcafiin dadkaa mustadcafiinta inay garab siiyaan cadowgii ku xadgudba ay uga gargaaraan rag baa lafahooda ku shiiday wa min haaulaa'i alabdaal geesiyaashaa waxaa ka mid ragga ahaa ee hawshaa ajiibida ay ajiibayaan u istaagay albadal alhumaam aadan ookiyaala ka mid ah gabadha muslimada ah markay qaylisay ee nasaara alxabasha ay ka qaylisiiyeen gaaladii xabashadii kirishtankaadae soo duushay uu ajiibay baabuurkiisa uu rartay cadowga bartanka uu ka galay ilaa lafahooda uu firdhiyey dhiigooda iyo hargahooda geelaha korkooda ay ku yaacbahallada ay ku cuneen haakada rijaal rag badan baa dariiqaa maray naftooda ilaahay uga iibsaday dadka mustadcafiinta inay garab siiyaan sidaasaa maanta khayradina usu yeeraysaa rijaal ayaa loo baahan yahay يا لائمي أوما ترى هذه الجراح بأمتي كف الملام فإنني ماض لنصرة شرعتي مسك الجنان وعطرها قد زاد شوقي ولوعتي weeraradan furnimadu waxay dowr lixaad leh ku lahaayeen dagaalkii etoobiyaanka looga adkaaday labadii kun iyo sagaalkii kuna kalifay lugtii ay ka bilaabeen muqdisho inay uga tallaabaan xuduudda iyaga oo dhabarka ku sita meydad qurmay oo intay isku jebiyeen ugu xiran macawisyo muddadaasi waxaa dhacay weeraro dhowr ah oo ay ku le'deen askarta xabashida naftii hore ayaa xabashi badan ku laayay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose markii uu ku beegsaday xero ay joogeen sidoo kale istishaadiyo ayaa gashay guriga koloneel gabre uu ka deganaa muqdisho waxa kale oo ay naftood horayaashu hujuumeen cali maxamed geedi weerarkaasina inkastoo uu isagu ka badbaaday haddana waxaa ku le'day wax ku dhow boqol isugu jira saraakiishii iyo ciidankii ilaalada u ahaa cali oo ka mid ahaa raggii etoobiyaanka ku soo hogaamiyey waddanka wuxuu aaminsanaa haddii xabashidu guulaysan lahaayeen mabda' halis ah oo diin ahaan u kala dhantaalaya soomaalida sida uu isaguba afkiisa ka sheegtay dalka lama kala laha waa la wada leeyahay aniga sidaasay tahay in qof lagu xadgudo ma rabo aniga kii kitaab akhrisanaya iyo kii kiniisadaada aniga muwaadin hadduu yahay shaqo qaranaan ka rabaano intaa xataa dadkeenu ma garan karaan hogaamiyaal ay dhab ka tahay dowladnimada soomaaliyeedna weli waa yaryihin farakutris waay farakutiriskana waa lala diriir hooya xasan sheekh hadda meeqa meeqa meeqa meeqa faragaa laga haystaa ya ma badno dastuurkii u bedelaa dastuurkii u ku dheelaa dadkii u laynaa war waxaan haddii aan la laynin ma jiro kashadaduu ka dhaawacay kufrigu oo kalnaacaseeyey kasmadana ka dilay oo caqligii laga kabaab saaray kuba kaasi uu uga boqonlaysu kaalmaysan qofku marka awoodda keliya ee uu haysto ay noqoto burus ama dubbe wuxuu wax walba u malaynayaa musmaar taasina waa midda keentay in filashadii etoobiyaanka iyo kuwii la socday ay natiijadeedu dhanka kale isku roogto tabantaabadii laba gacmood tabar ku yeeshaanee dagaalkaasi lala galay xabashida wuxuu ahaa mid ay dadka soomaaliyeed intooda badan ka wada qayb qaateen laguna tilmaami karo hilbadirir iyo halgan masiiri ah oo ay u bambaxeen dulbadida ayaa aad u saramartay loomana aabayeelin wixii lumay marba haddii xabasho laga daafacayay wixii ummadda u dhowrnaa la iskana dulqaadayay gumaysikan u liita dunida oo ah etoobiyaanka nuxurka guubaabada islaamiyiinta iyo haldoorka dhaqankana wuxuu ahaa halgan dhaawac loogama haro dhimasho yeelkeed waxaana tusaale u soo qaadan karnaa alleha ka aqbalo shahaadadiisa ee a-sheykh mukhtaar abuzubayr amiirkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab si gaara reer muqdisho wuxuu alla ku sharfay in laba duulaanoo hore ay islaamka ka difaacaan waa kii maraykanka iyo kii amxaarada insha allah duulaankan amisom wuxuu noqon doonaa kii u dambeeyey waxaa loo baahan yahay markaa inaad wacdarihiinnii la soo baxdaan si loo soo afjaro duulaanka gaalada waxaan leenahay reer muqdisho gubniyada la soo daadshay ee gaatan cararaya gurmad raabaraabiyo col iyo guuto iyo guuto wixii gaasa soo degay wixii geesh isdaba joogay ee tirada ay gaadhayaan ruuxna garan waaye laf galluuban mooyee haddaan goosan laga haynin maraakiibta goonyaha badd iyo gaafka hoganaysa diyaaraadka gawda ah iyo galacda baaruudda dabaabaadka goobyaalaya gurada loo buuxshay garangarinta naabaalka iyo galaxda riigaanka gaaraabidhaanka iyo dabkiyo gugaca yeedhaaya galayaxa isdhaafiya higtiyo guuxa iyo reenka gudban iyo waxay tuurayaan goosatada reeban waxay gaaxsadeen iyo waxay godol ku keeneenba hub wixii galaabaxay haddaan meele lagu gaadhin ninkiinnii gurguurtiyo intii naafo gabargaashay ninkii gurucyaduu dhalay iyo gacalladiis waayey nin goblamay nimaan gaban u hadhin gaadhka keligiisa gallad qubatay xooliyo dad iyo garangar duugowday goocashiya xanuun ma leh wixii guud ahaan lumay gobannimada waa loo dhintaa gowr iyo ayaan ummad gadata mooye nin kale waa ka garanuug ma gabloosho beertii xab iyo dhiig ku gororaa damalkii la gooyaba mid baa soo gadaal baxa guri laga baroortaba aroos gaafan baa xiga gabadh iyo marwada heeganka gaar kuma tihiin hawsha iyo goonidiin qudha e gumaystaha intii diidan baa gacal wadaagtaan gacmo furan salaan gaara iyo gogol idiin taalla iyo guusha oo dhow haddaan goorna laga seexan galabtaa ninkii jooga iyo guryagleelkeeda
مفتاح الفرج وبه سيرتفع الحرج فكم امرئ في كربة كالنار تقذف بالوهى nafurka ay sameeyeen dadka muslimiinta ah oo ay ugu horreeyaan istishaadiyiinta ayaa sababay in muddo saddex sano gudahood ah lagu indhadoogsado ciidankii xabashida oo ku habiiraqay kuna basanbaasay dagaalka ilaa ay baqacarar uga baxeen waddanka iyaga oo ku hungoobay hawaawigoodii taariikhdan way ka saamayn badan tahay inta badan duulaanadii ay soomaalidu iska caabiyeen ee dalka lagu soo qaaday waxaa ku cusub dhowr hal waa midda koowaade xabashi oo caasimadii dalka soo gaartay iyo soomaali oo aan dowlad ahayn ciday agabsatana haysan allaha mooyaane oo muddo kooban xabashi uga saartay waddanka iyo tan xigta oo ah weerarada istishaadiga noocooda casriga ah oo markii ugu horraysay soomaaliya loogu adeegsaday xabashida وعيني قد جادت من البين أدموعا وقد حفرت خدا على خدنا أحمر وتبكي كأم ما تمل سجودها وإخوان صدق dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta qaangaarka waxaan leeyahay walaalayaal ummadda shabaabkaa difaaca weligeed shabaabka ayaa difaaca nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa dhinac taagnaa jira cali bin abi taalib oo shaab ah ayaa jihaadka dhinaciisa ka wadi jira ogeydeen raggii yaryaraada waad garanaysaan asxaabu rasuulillaahi walaalayaal ummadda waxaa difaaca dadka dhallinyarada ayaa difaaca dhulka muslimiintana ayaga ayaa difaaca fadhiga aan ka kacno yaan taariikh xun nolol kaga sheekaysan maanta wallaahi uma wallaahi qof dhimanayaa ma jiro ilaa wakhtigiisa maahane qof wakhtigiisa ka hormarayaa ma jiro ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa sheegay laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun hal daqiiqad ka hormari mayse waqti alla kugu talagalay hal daqiiqadna kadib kadib dhici mayse weligaa cadowgaagu ha bato hub ku raba hubka hub kasta ha lahaado teknoloji kasta ha lahaado ninka ku fiirinaya oo korankaa garaaca kule allah ka sarreeya tabaaraka wa tacaala nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ruuxu markuu hooyo caloosheeda boqol iyo labaatan habeen ku jiro in ilaahay uu qorahayo ajashiisa arsaaqadiisana alla uu qorayo tabaaraka wa tacaala bal boqol iyo labaatan habeen hooyo caloosheeda markaan ku jiray naftii alla qoray wakhtiga baxayso ma ameerika kaga saaraysa etoobiya laa wallaahi iyo dabadhilf u shaqeeya midna naga saari mayo innamaa asaabaka lam yukun liyukhdi'aka bal u fiirsa qowlka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa cibaado weeye waa caqiido aanu aaminsanno ku dhimanayno innamaa asaabaka lam yakun liyukhdi'aka wixii ku asiibay maba ku gafeenba wixii ku gafanaa maba aysa ahayn wax ku asiibayo marka horeba oo ilaahay tabaaraka wa tacala kugu talagalo walaalayaal ummaddannada maanta dulligaannu ka qaadno dadka muslimiinta maantay nin kastaa meel buu ku jiraa thaqra min thuquuri lislaam qof kastaa ku jira nin kastoo naga miduhu waa inuu fiiriyaa waa inuu fiiriyaa hagee kaga jiraa islaamka hagee kaga jiraa halganka muslimiinta ay kula jiraan saliibyada kusoo duushay hagee kaga jiraa qof kasta oo muslimiinta dhulkooda gaalada laga kicinayo dagaalka lagula jiro qof kasta waa inuu fiiriyo halkaa qiimeeya خرجت تبيع النفس لله طائعا بأرض الوباء أرض فيها الربح والمجد خرجت تسل السيف تشهر حده بوجه عدو dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta labaad ee barnaamijka guutada istishaadiyiinta iyo geylanka soomaaliya tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu رايات الجهاد غدا ستعان على الآفاق في أربع مكان وعذرا إن في قلبي لهيبا بحال المسلمين بذا الزمان ورايات الجهاد غدا ستعالو على الآفاق في أربع مكان وعذرا إن في قلبي لهيبا بحال المسلمين بذا الزمان